doorashada madaxweynaha oo markii afaraad dib u dhac ku yimid welina laguma kalsoonaan karo inay dhici karto janwari dabeeqadeed sida la qoondeeyey waayo waxaa hadda shirkii ugu dambeeyey ee madasha wadatashiga lagu go'aamiyey kuraas hor leh oo lagu beeriyey kuwii horay u jiray waana aqalka sare iyadoo min saddex kursi loogu daray maamul kasta arrintan ayaa la sheegay in lagu qancin doono beelaha sheegtay inay ka qadeen kuraastii ay ku lahaayeen aqalkaasi laakiin lama hubo in intaas ay ku ekaan doonto haddii la kala bixiyo kuraasta cusub in cabasho kale aan soo cusboonaanin waxaa sidoo kale meesha lagu qadiyey beelaha banaadiriga ama gobolka banaadir oo aan wax kuraasah laga siin aqalka sare waxaan qadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo jooga magaalada muqdisho safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiya dalka kenya islamarkaana ah murashax u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya maxamed cali americo waxa aan weydiiyey ugu horeyn bal inuu ii sharxo doorashadan dib u dhaca ku yimid markii afraad bismillahi waa mahadsanta bafo waa runta waaye waana wax aada iyo aada loogu xumaado in hadda afar jeer oo dib u dhaco xilkii la dooran lahaa madaxweynaha soomaaliya haddana ay og tahaba inay u dhici doonto laba kun iyo toddobiyi toban waxaan dhihi karaa waxyaabahaas waxa waaye waxaa keenay fashilka iyo ay dowladdii hadda waktida dhacday ay ay samaysay ummadda soomaaliyeed waxay u baahnaayeen in la galo doorasho la galo la doorto madaxweyne cusub dhibaa la soo maray dhib baa lagu jiraa dhib looga baxo waxay ahayd in la doorto doorasho marka waxaan dhihi karaa waa dowladdii waktiga dhamaatay ayaa ka mas-uula shirkii ugu dambeeyey ee dowlad goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe ay wada qaateen waxay isku afgarteen in xubno hor leh oo aqalka sare lagu kordhiyo maxaa is leedahay waa loo baahday in xubno dheeri ah lagu soo kordhiyo aqalka sare baahi ma jirto waa wax oo dastuurka aan ku qorneen waa wax qalad waaye dastuurka aan leenahay qodobka todobaatan labaad wuxuu leeyahay aqalka sare ama baarlamaanka senatareska waa inaynan ka badan konton iyo afar waa ognahay shirkii hadda lasoo dhaafay oo lagu shiray baydhabo waxay ku dareen laba xubnood waxay ku dareen waatii laga horiyay mid la diiday haddana way ku dareen dadka madasha waxaa ka mid ah oo ku jira dad musharixiin ah marka waanaga waxaan aaminsanaha inay yihiin ay rabaan dad ayaga ay cod inay ka helaan taana waa qalad waxaa kaloo hadda shalayto markii ay ay ay ku dareen ay sameeyeen xubnaha aqalka sare waxaa laga tegey gobolka banaadir madaxa soomaliya muqdisho waa ognahay inay ku nool yihiin dad saddex midna gaarayo xaqooda aan la siinin macquul maaha dowladdii halkaa degan shirka wuxuu ka dhacayaa muqdisho ka dhacaya canshuurtii iyo mataqaanaa ummaddan halkaa degan oo soomaaliyeed xaqooda ayaa lagu tumanaya marka wax laga xumaado waayo insha alla tacaala waxaan rajeynaynaa inay soo dhawaato doorashada si xaqa ay leeyihiin reer banaadir iyo iyo iyo ummadda kaleba ay u helaan dabcan sida aad sheegtay looma baahna baa tiri xilligan in xubno kale oo aqalka sare lagu soo kordhiyo isla markaana haddana laga qadiyey gobolka banaadir oo ah dadka ugu badan soomaali gobolka ay ku nool yihiin marka la fiiriyo deegaamada ee soomaalidu ay ka kooban tahay waxay laakiin maamul goboleedyadu qaar ay sheegayaan in weli ay jiraan beelo ka cabanaya in kuraastoodii ay ka waayeen aqalka sare sidaa darteedna lagu qanciyo haddii marka intan hadda laysku afgartay inta la qaybiyo haddana cabasho kale ay timaado sowma dhici karta in haddana la yidhaahdo xubno kale ayaa lagu dareeyaa aqalka hoose ama aqalka sare taas wey a taas aan aaminsannahay sababta ay hadda mataqaana hadda ugu dhigayaan doorashada sababta ay ugu darayaan xildhibaanada cusub ugu darayaan waxa waaye dara gaar ah ayay ka wataan gobolka banaadir keliya maaha annaga gobolada kale xaqa leh xaqooda inay helaan waa ogolnahay raalilah ka nahay laakiin banaadir dadka degan waxay ka mid yihiin ummadda soomaaliyeed ayay ka mid yihiin waa muwaadiniinta soomaaliyeed canshuurta laga bixiyo banaadir ayaa ugu badan dakliga ka soo gala dowladda oo lagu bixiyo mushaaraadka ciidamada iyo dowladdaba xataa maamul goboleeda qaarkood laga siiyaa marka in inta ayagoo la samaynayo waan la siina xaqooda wax la yeeli kara maaha waana mataqaanaa reer banaadir insha alla tacaala waxaan rajeynaya inay dibadbax nabadeed ay sameeyaan si xaqooda u helaan waa gartay doorashadan marka haddii ay labada kun iyo toddobiiyo tobanka sida hadda ay qorsheynayaan dabayaaqada bisha januari ayaa la sheegay adiga musharax baa tahay waxaa laga yaabaa inaad ku soo talagashay kolkii hore doorashada in wakhtigeeda saxda ay dhacdo muddo badanna aad xamaraad ku kharash garaysay murashaxiin kale ayaa degan xamar oo sidaadoo kale ah kharash ku socda hoteelo degan oo ilaale gaara leh marba marka dib loo dhigayo doorashada idinku ka musharax ahaan seed u aragtaan ma waxaad isleedihiin in laydin quursiiyo mise waxaad isleedihiin arrimo kale ayaa jira wallahi waa laga yaabaa inay dadkan hadda ku jira madasha oo mataqaana musharaxiinta ah inay saas u dallan yihiin laakiin aniga haddaad ka hadlo aniga go-aan baa gaaray socdaalkii nabadda aan kusoo maray waddanka oo dhan wixii aan kusoo arkay dadkii igu dhiirigeliyey soomaaliyeed oo ii sheegay in loo bahan yahy isbeddel loo baahan yahay waa sharxay aniga istaagi maayo haddii la laga dhigo laba labada kun iyo sideed tobanka xataa insha allahu tacala musharaxnimada waa joogaya ilaa aan ka hor istaago xildhibaanada shabaab kale oo aan ka codsay inay doortaan hadduu la yihahdo aad baad umahadsan tahay wakhtigaaga qaaligaadna siis